lacagtan oo cadadkeeda ay gaaraysay siddeed kun oo dollar ayaa waxaa maanta guddiga gurmadka abaaraha ee puntland ku wareejiyey ganacsatada kasoo jeeda deegaanada ah maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya waxaana ay ugu talagaleen in la gaarsiiyo dadka ay abaartu ay saameysay iyagoo sheegay ganacsatadan inay ka doorbideen in deeqdan ay gaarsiiyaan deegaanada ay kasoo jeedaan ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya oo ay ka jirto abaar saameyn ku yaratay dadka iyo dunyada ayaa haddana taa beddelkeed waxay go'aansadeen in ay gurmadkooda ay u weeciyaan walaalahooda ku dhibaataysan deegaanada ay ka ganacsadaan ee puntland kulanka oo ka dhacay xarunta gobolka bari ayaa waxaa ugu horreyntii ka hadlay qaar ka mid ah ganacsatada maanta deeqdaasi lacageed ee siddeeda kun oo dollar ah ku wareejisay guddiga gurmadka abaaraha ee puntland waxaana hadalladoodii ka mid ahaa
annagoo ka jawaabayna baaqii abaaraha aanan ahayn markii ugu horreysay ee aan wax ku bixinno ay tahay markii saddexaad mid caama iyo mid gaar ah iyo hadda oo gaar ay noo tahay in aan aan garab istaagno walaalaheenna haraadan ee oonka haya in aan u garab istaagno in aan la qaybsano dhibkoodii ayaa waxaan annagoo ganacsada reer koonfur galbeed ah aan aan aan isku soo dabaridnay in aan ku caawino lacag dhan siddeed kun oo dollar inaan ku wareejino guddiga abaaraha ee gobolka bari sheekh fu-aad lacagtaasi puntland lacagtaasi aan ugu talagalnay abaaraha inkastoo ay abaaraha dalku dhan ay wada saameeyeen annaguna aan nahay dadkii la noolaa ganacsatada waxaan teenna ka horumarinay tii gobolka bari annagoo gobollada aan ka soo jeedno maanta abaar xun ay ka jirto waxaan doorbidnay in aan horumarino gobolka yaga oo annagoo aan la noolnahay oo jaarijir junub ah marka inaan ka horumarino gobolkeena aan ugu talagalnay taasoo aan xaqna naloogu leeyahay waajibaadna saaranna ay tahay markii aan fiirinay dhibaatooyinka ballaaran oo ka jira waddanka ee meel walba abaarta magaceed waxaa la yidhi siman weyn dhulkii aan ka soo jeednay hadda waxaa u dheer cudur baa u dheer shuban baa dadka maalin walba labaatan soddon afartan baa dhimanaysa hase ahaatee waxaan doorbidnay gobolkay aan degnayn oon ku noolayn hadda waxa weye markii horean kasoo jeednay koonfur laakiin hadda reer puntland baan nahay saas daraaddeed waxaan garanay in gacantii ugu horeysayna aysan ahayn lacagta haddaan wadno oo ah siddeed kun oo dollar oo ilaa iyo tii hore guddigii ganacsatada loo xisaaray suuqana aan ka qayb qaadanay qaybo kalena aan ugu qayb qaadanay tanna aan rabno maanta annagu khaas ku ah inaan walaalahayga dhibaataysanaan gaarsiino intaa kadib weliba waxaan damacsannahay insha allahu tacaala inaan culmaa udiinka mar raacno aan soo eegno dadka annaga dhibaatada haysato xoolay maarata ka dhammaadeen in annagana aan kala qayb qaadano dhibka aan soo eegno oo guddiga aan raacno culmaa udiinka ayaan doonaynaa intaasi kadib waxaan leeyahay tan aysan ahayn in tii nooga dambeysay feeska labaadna aan rabno maadaama qayladhaan badan ay noo imaanayso koonfur galbeed naftirkeed haddaan wax u heli karno inaan eegno culmada waxaan rabnay inaan markii hore aan yaatura aan dhahno hase ahaatee waxaa la yidhi hal libaax dul saaran yahay oo dili raba waraabu ku dile looguma daree tanaaba ka badbadatay marka saas annagana maaragtaa
sheekh fu-aad xaaji guddoomiyaha guddiga gurmadka abaaraha ee puntland oo lacagtaasi ka guddoomay ganacsadaasi kasoo jeeda maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in uu aada ugu faraxsan yahay in ay ka qayb qaataan ganacsatada gurmadka loo fidinayo dadka ay abaartu ay saameysay
ganacsatada joogta magaalada boosaaso ka soo jeeda asal ahaan deegaanada koonfur galbeed ee runtii oo gartay inay u gurmadaan walaalahooda ku dhibaataysan abaarta abaarta oo ah runtii abaar aada iyo aada baaxad u leh qof kasta oo mas-uuliyad dareemaya uu aada uga murugoonayo kollay anigu maadaama aan ka mid ahay dadka ka shaqaynaya hawsha abaarta xaqiiqada markaan idiin sheego aada iyo aada iyo aad baan u baqaya anoo rajadayda ilaahay aan ku qaba subxaana wa tacala ay aada u weyn tahay haddana baqdin xoog leh maxaa yaele ceelka ninka galay ayaa laga waraystaa runtii waxaan soo aragnay dhibaato aada iyo aad baaxad u leh dadkii oo xoolihii ka dhammaanayaan dadkii oo maxaan ku leeyahay haraad iyo gaajo inay dhintaan qarka u saaran xoolihii oo xataa haddeer dhulkii laysugu soo guuray biyo qabtay runtii si loo maamulo aan la galan karaynin waa arrin aad iyo aad u culus xanuunka laftigiisa shuban biyoodku halkana wuu ka jiraa waxaa jira cudur la yihahda iswad oo hargab iyo qandha iswato ah waxaa jira kaduudiya xanuun la yidhaahdo waxaa jira nafaqa daro ka muuqanaysa hooyooyinka ilmaha haysta iyo hooyooyinka xaamilka iyo dadka da-da ah marka waxaan aad iyo aada ugu mahad celinayaa ganacsatada sharafta leh ee soomaaliyeed ee hareerahayga ka muuqda ee aan saaxiibada nahay walaalaha nahay halkan aan wada joogno oo runtii gartay oo yidhi gurigii aan ku dhalanay marka yagii horeeto maanta dhibaataa ka jirta waa run annagaa og yani waxaa weeye maanta gobollada khaasatan baay iyo bakool ilaa gado abaar waxaa ka jirta marna aan caadi ahayn yani waxaan u arkaynaa wayu'iruuna calaa anfusihim walaw kaana bihim khasaasa iyagoo gaajo u qaba oo walaalkood iyo hooyadood iyo aabbahood u baahan yihiin inay dhaheen dadka walaalaha iyagaa oo soomaaliyeed oo aan dhex degannahay oo aan ku dhex noolnahay wada shaqaysano iyagaa alla ilaah nagu dhowey iyagaan hormarinayna aad iyo aad bay umahadsan yihiin ilahi subxana wa tacala waxaan uga baryayaa meesha ka bixiya wax ka khayr badan alle in ugu bedelo gudoomiyaha gobolka bari yuusuf maxamed ciisdhado ayaa dhankiisa uga mahad celiyey ganacsatada doorka ay ka qaateen gurmadka waxaana uu sheegay in ay tahay tallaabo kudayasho mudanna isagoona sheegay in labada maamul ay ka shaqayn doonaan sidii laysugu gurman lahaa
waxaan aada iyo aada saaka ugu faraxsanahay ganacsatada halka fadhida oo asal ka soo jeeda muxuu ahay dowlad goboleedka koonfur galbeed oo halka degan kana mida jambarka muxuu ahayday fugta ganacsiga puntland oo saaka xilqaan iyo dadnimo iyo daacadnimo ku muujiya halka ee lacagta iminkana hor taalla ugu deeqay walaalahooda ku dhibaataysan ee abaaruhu ku hayaan iyo muxuu ahayday biyo la-aantu gobollada muxuu ahayday puntland oo ay iyaguba ay qeyb ka yihiin oo degan yihiin iyaga waxa weeye aada iyo aad baan ugu mahad celinayaa waad dareemi kartaan abaaratani soomaaliya oo dhan waxa weeye caam weeye meel meel u gurman kartaa ma jirto waxaa laga yaabaa ama ay tahaba in gobollada ay ka soo jeedaan ay dhibtu ugu badan tahay oo xataa dhimasho jirto laakiin qof walba wuxuu muxuu ahay degaanku degan yahay dadku waa soomaali wax la kala leeyahay ma jiro haddii maanta ay tani ayan abaar ahayn ama dhibtu ayna ka jirin waxaa dhici lahayd xaflad taloo kale oo aanu lacag ku urunayno oo aan iyaga ugu gurmanayno inay halka dhi muxuahayda ka dhici lahayd horena waa u dhacday oo muxuahayda marar badan bay muxuahayda ay dhacday ganacsatada hadda hortayda fadhida ma aha markii koowaad waxaan malaynaya xamladdu intan ka horreysay way ku jireen xamlad kale waa ku jireen hadda kabacdina muxuu ahayda waa ku jiri doonaan wax allaale wixii walaalahooda soomaaliyeed muxuu ahay wax loogu ururaayo ama ha aadeen puntland ama ha aadeen meelaha kale maaha markii ugu horreysay ganacsatada ka soo jeeda deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya ay ku wareejiyaan guddiga gurmadka abaaraha deeq lacageed oo loogu talagalay in la gaadhsiiyo dadka ay abaartu ay saamaysay xasan heykal idaacadda daljir boosaaso